pure shock. Uh, but and, and now too, like man, 2019, I was up for.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin jimco ah shanta bisha may sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan aaniraahdee saacadda afrikada bari waxaay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna dhallinyarada waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan ku eedeyno mid ka mid ah suugaanta miyiga dhulka soomaalida ee etoobiya garbaa kolkaas qabsanaad huudha walka yuuba dasida boogo baaski baasku waa budaqade nahay boongareeye waxbada la gelinayo naa berberi kaga dareersheed abogoreeyo saabada xasanula berbelkeega dareeriyo
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan oo ay ka mid tahay naaboli oo ku guulaysatay horyaalka talyaaniga balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida garsooraha new york ee guddoominaya kiis dembiyeedka donald trump ayaa khamiistii weydiistay dacwad oogayaasha iyo qareennada difaacaya donald trump inay isku raacaan waqti ka mid ah bilaha febraayo ama maarj ee sanadka dambe amarkan ayaa ka dhigan in maxkamadaynta taariikhiga ah ee la xiriirta lacag aamusiin ah oo la siiyey gabar samaysa aflaamta galmada ay dhici doonto xilli lagu guda jiro doorashooyinka isreebreebka ee xisbiga jamhuuriga oo trump uu doonayo inuu noqdo musharaxa ku soo baxa si uu doorashada guud u wajaho madaxweynaha hadda xafiiska jooga ee joe biden garsoore joan marchan ayaa sheegay in marka la isku raaco taariikhda in dhammaan dhinacyada oo uu ku jiro trump aysan waqtiyeyn oo uu ku jiro trump aysan wakhtiyeyn karin munaasabado kale ma ogolaan karo dhacdooyin kale oo hadal laga jeedinayo ama laga soo muuqanayo inta maxkamadda ay socoto ayuu meerjaan ka yiri maxkamadda manhattan halkaas oo trump uusan soo xaadirin hadalladiisa ayaa yimid intii uu socday dhagaysigii koowaad tan iyo markii trump la horgeeyey maxkamadda bishii tagtay isaga oo wajahaya afar iyo soddon xisaab dacwadeed oo ku saabsan inuu ka been sheegay diiwaankiisa ganacsi marjaan ayaa dhagaystay dooda ku saabsan codsi ay soo jeediyeen dacwad oogayaasha ee ahaa in trump laga mamnuuco inuu dacaayad ka dhigto qaybo ka mid a kiiska maxkamadaynta garsooraha ayaana sheegay in marka uu go-aan gaaro trump looga baahan doono inuu maxkamadda uga soo hor muuqdo hab fogaan arag ah si loo wargeliyo ruushka ayaa khamiistii ku eedeeyey maraykanka inuu ka dambeeyey weerarkii loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu qaaday aqalka madaxtooyada ruushka ee kremlin taas oo ay ku sheegeen in ujeeddada weerarkaasi looga dan lahaa ama ay ahayd in lagu dilo madaxweynaha ruushka valadimir putin hase ahaatee washington iyo kiev ayaa labadaba beeniyey inay wax lug ah ku lahaayeen weerarkaasi wakaaladda wararka ee taas ayaa sheegtay in madaxweyne putin uu ka qaybgeli doono shirka golaha amniga ee qorshaysan jimcada maanta ah islamarkaana uu qodobkani ka mid yahay arrimaha miiska saaran muuqaalo aan la xaqiijin oo lala wareejinayo ama lala wareegayo baraha bulshada ayaa muujiyey qarax ka dhacay dusha sare ee aqalka kremlinka oo ah hoyga madaxweynaha ruushka moscow ayaa horey ugu eedeysay kiyev inay isku dayday inay putin ku qaarjiso fal argagixiso oo la qorsheeyey iyo isku day lagu qaadi lahaa nolosha madaxweynaha federaalk ee ruushka hase yeeshee madaxweynaha ukrein valadimir putin ayaa arrinkaasi beeniyey mas-uuliyiinta dalka ruwanda ayaa sheegay inay sii wadayaan jimcada maanta ah baadigoobka iyo samate bixinta dadka ay dhibaatada gaarsiiyeen roobabkii xooganaa ee toddobaadkan ka da-ay dalkaasi kuwaas oo sababay daadad waaweyn oo ku fatahay gobolada waqooyiga galbeed iyo kuwa koofureed inka badan boqol iyo soddon ruux ayaa ku dhintay tirada oo intaasina kasii kordhi karto maadaama weli ay jiraan dad ku hoos jira qashinka iyo dhoobada uu daad ka dhigay waxaana guryo la-aan noqday tobannaan kun oo ruux taasoo ka dhigan mid ka mid a masiibooyinkii ugu xumaa ee muddo sannado ah ka dhaca dalka ku yaala buuraleyda bariga afrika mas-uuliyiinta ruwanda ayaa sheegay inay kormeereen goobaha ay dhibaatada ka dhacday iyagoo tilmaamay in weli ay ku raad joogaan ama ay raadinayaan waxaa burburay in ka badan shan kun oo guri daadadka ayaana gooyey waddooyinka iyo meelaha muhiimka u ah deegaano badan oo ku yaala saddexdaasi gobol dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal haddana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa jabuuti nooga soo dirtay wariyaha v o eda sagal siciid faarax
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka toddobaadkan barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka waxaynu kaga hadlaynaa heesta dhaqameedyada kala duwan ee dhulweynaha soomaalida waxaana barnaamijka gala qeybgalaya cabdulaahi aare iyo cawleed cali muuse oo kamid a dhalinyarada deegaanka soomaalida etoobiya gaar ahaana gobolka city waxaana kala sheekaystay cabdulaahi iyo cawleed bal heesta dhaqameedyada dhalinyarada deegaankaasi ay ku haasaawaan iyo kuwii ay kasoo gaareen dadkii hore ilaanuqana garbaa kolkaas qabsanaada huda walkayuba dasilaboobo baaski baaska waa budaqade nahay boongareeye qolka xubada la gelinayo naa belbelkaga dareersheeg naa boongareeyo saabada xasanulaad belbelkaga dareerayo hele helaawo nawo dhe howalayo kayowa nawaagee sirdaydeed na ariseexinayseed naanigii sacnuuqala na imaga sacaygii xasanulaad saxbiga wala dhigo hele helaawo hayadhe
marka gabadhii buu leeyahay anigi sacaygii berigi kusiiye sacab hadda igu bedel haa nacab anigii waagii abaarta dhacday ee aniga seexinayseen ee reer kasoo xergeyseen anigii sacab nuuqree imika sacaygo sacab iga walan dhiga ah dee wuxuu hadaa wiilkii baa ka dursada wuxuu yihi nasoo baara baare nasoo baara geele naburia iska soo reeb ciyaalka soo reeb ha ciyaalkaas ka soo reeb nabaasha isku soo qabo xasanulaahi baadida iswaydiiyo hele helaawo buri aan baadida isweydiine calaashaa waa iska haasawne
daadana wuxuu yihi nawo dhahoolka yowa na dayaxnimo dul jooga jiri ma garanaysaa qodaxda na dayaxnimo dul jooga na jiri iskama arki waaya naananima hor jooga xasanulaahi hurdo mawlul mootayo hele helaawo hurdo wuxuu ka nacabde ananima hor jooga hurdo mawlul moodaysaa nacab ha calsan dayaxu markuu joogaba waxba ima mudaane gabar markay hor taagan tahay bakooda
nahoy dhaahoolkayowa na sida na sida meedhadii dikhil na miy sida maydhadii taqin na soo galaan miyeeye na gelin guduta laga dhigay na geeduhu magooley na tima laba qardaxan layi na waa isgarab marayne wuxuu ka wadaa na cabdi adiguna aniguna ho- hawlan baan wadi adiguna way gelab joogtawne isma garan le caawaas barini doon nabi ka wadaa nacab Ah, okay. heeladaan isku baranay nacaaw haa dee andara ka darsado wuxuu yidhi na- gabdhuhu iyaga wax ma yidhahdaan garbuhu mise qaybta gabdhaha ma garanaysa iyaku dee Sacbiyaan.
saacadle sh- mada- madarada ha loo mara madaxweyneha ha loo mara madarada ha loo mara yidhahdide dulliga dawladeyna bay ku leeyihiin garbu waxay ku leeyihiin madarada ha loo maro madaxweyneha ha loo maro dulliga dawladeyna kolka yidhahdinde nacab dee halkii garbihii dee hadday garbe baadiye joogaan nasiib dee way noo wadi lahaayeen iminka dee aniga ninka weeyaan bad aniga cabdilaahi buuxo cabdilaahi aara weeyaan dee annaguna waxaan wadaynaa un tayadun baan dee tiirarka maskera wadanaabale nacabwiilashina fifiican loomana weeyaan kolkaa waxay leeyihiin madaxweynaha madaxa weynuhu dee magaaladigiisa abihima dee u sareeya ma u sareeya ma waa odayga reerka u sarreey aa kolkaa hadda annaguna waan u sareynaa dee haddana wuxuu yidhi nawaa wuxuu oodha hoolka yowba na- nawaageeda geedo nawaageeda dabadood tatanasiya tamaadow hadalula ti tabar yareeyoyo hele hela oo kolkaa muxuu ka wadaa oo kolkuu shookasanaya amba xarika qaadanayo ama la sheekaysanaya waya wuxuu kuleeyay nawaageeda geedo nawaageeda dabadood na tanasiya tamaadhow na tii tamar yaro hoyo buu kuleeyay nacabti ninka qaadi karanay iskama sii
waxaa la ii sheegay in markii wiil gabadh la haasawdo sibraar loo talo weli sibraar yaa wax loo talay ma aragtay
dee wuxuu yidhi na beri baan dig loo saacad na dida reer la joogsaday na ku tumay may dig- beri baan dig loo saacad dida saacadku soo tumay war waxa taa ma garanaya saaxiib ku celi doog aag may sufaarka uu jiray oo waa dadkii naga horreeyey waxaa sufaarada ay loo tulay ee hadda waxba la diba talay hadda imika wax sufaari ma jiro xadhig weyso wax la yidhaahaa jiro oo maxaa ku dhahday ubooyinka weysooyinka qoorta lagaga xidho kaasaa jiro oon soo gaadhin imika dhulka isbedel baa imanayo kolkee dadkii hore sufaar iyo wax sidaa jiray imika ahaan waxaa jiro xadhig weyso marka xarigiisaha muxuu soo egaya muxuu ka dhigaya
waa kuul weeyaan la taxo sidii maxaan ku dhahday xadhig baa afka lagaga xidhayaa inta kalena waa kuul afkana dunaha loogu yeedhaya weysooyinka qoorta laga xidha ha cagadaha yar ee wax lagu qaataa lagu ridaya haa sida weli wax ma lagu talay xabad adin lagu talay xabad anigu xabad baan hayay xadhig dee kolkaan adeeta iskaga imid dhulkii dee dhulkan dhul xadhig laga yaqaano maahina waa iskaga imid okay adi weli gabar wax ma ku tasho anigu waa beri yar tahay weli maxaa lagu talay ma anigu saddex xadhig baan iminka yimid xadhiguna iminka soo iibsan kusoo dhoofay yaan shan boqol soo sisto kusoo dhoofaybe xadhigaa iminka magaalada iminka xadhigii waxay hayada hayre lacagaa dadka sinay ayaa jecel iminko iminka anu laba xad- adi laba gabdho saddex gabdhood baa saddex xarig kuu talay mid baad hadda kusoo safartayba ana mid baan kusoo safro ku imid magaaladan taa kale gabdho badan baa ku jeclaa marka miyi bisinka qorqor la ahaan jiray waaga oo magaalada wixii ciyaar ka dhigtay imika waa wasaanimo waxaa ka hadlay ba sheef dhan baan ahaan jiray oo dursan dhan baan u talinayay hadda jabuuti ilma yar baa ku noqotay bisinka ma anu jabuuti waxaa ku noqday ilmeer caniga ahoodii daba socda ayaa ku noqday kolka hore waxaa sheef dhan baa layga dhigay oo awo sheefku mu jooga baa la odhan jiray kolkay garbuhu ragga gayaanadooda dooranayaan cawleed la hadla baa la odhan awo sheefka cawleed waayo xaafadda ninka dhalinyarada u weyn soomaalida dhaqankeeda wiilka guriga u weyn baa baa intuu intuu raba ha jiro toban hadduu gaarina waa mas-uul aa eeg horta naagu mid bay ku fiican yihiin garbaha haddaa firfirin la ciyaari weydi oo sararka ula socotay oo oo jaarkaaguna jaar ku yahay way kula aa waxay kula noqonayaan mas-uul bay kaa dhiganayaan Eh, laakiin haddaa sayciyaalka dhex rurto oo koba sadhashana magaalada soo raggii naaga waa kolka magaalada soo galo waa yaaba raggii naago isku ciyaaraya kolka kubad cushoon kubad aa ciyaari jirin waati naaga iga qaato kubad ama kacay xaggiina inay gabarin taabato waa wax weyn ceeb gabadh xaafadda hoodeed kolkay kusoo wareegtay gabadh haddaa waxay kabati leeda haddaa kusoo wareegta xaafadda idin dhex gelaysa gabadh wax cunayso ma arkaysi dibadda ku wax gabadh dibadda wax ku cunayso ma arkaysi ee xaafadooday ku cunaysaa gabadh qarqar qaabin oo shalmad bilaa shalmada soo baxaysa ma jirto dee kolkaan helada tagayno aan ciyaarayna ma ahayne kolkaan ciyaarayna dee way iyadu way iska sidan agaabteeda dharkayga ee laakiin dee kolkaan helada ciyaarayno biseladaan ciyaarno wax ka soo dareenna kolkaa idiita gabadh ba iska dhigayso mas-uuliyadda u soconaysaa
magaalada laakiin se wax badan baa isku dhexlaaqa bisanka garbaha magaalada waan ka yaabay anugu inay ragga dhanba raggii dhanaa si looga yaabay ee magaalada garbahogaba anu imika rag kama cabsado garbahan ka cabsadaa imika waxaana eg gabar markaad miyiga la hadlayso ma- ma- waxaa geed iyo waxbay daba maraan xiliyadii hore weli dhaqan- weli dhaqankaas ma jira laakiin gabadha go- gabadha haddaa la hadashii laakiin dee gabadha sida raggay ku qarijin a gelin hayaba kama garaysi a
halkan laakiin magaalada isla saacadun ba haye lagu orano magaaladu dhaka dhaka magaaladu waa laba kelmadoodun laba kelmadood baa odhanaysaa waaba hayaba waa kayo taasaan saabaan ka yara arkay Eh, laakiin magaaladu waa magaaladu dhaqankayga sidaan laga bedinaan lahaa anu sidaan runta sheego magaaladu garbihii imika anu waxaan ka cabsadaba kolkaan waa alaabta hilibka oo subaxii kolkaan iibinayo ama ka cabsadaba anu garbo oo haruun u diraaba marka waxyaabaha aadan jeclaysanay sameeyaan maxaa kamid yah waxyaabaha aadan jeclaysanay sameeyaan maxaa kamid waxaa la jeclaysanayaa kamid a waxaa kamid a gabadha hadday qur-aan dhigato ee jaraabis sidato kolka waan jeclaa gabadha walaashayoo kale waan dhoweysan karayaa qofka waa meesha kasoo baxda hadda salaamu calaykum tira calaykum salam kulada waa waa axsan dee laakiin imika anugu garbihii gabadha hadday indhahay faraha kaa gelinaysaa baad aad ula hadlin indhaha faraha kaa gelinaysaaba waa ka- marka waxaan- cabsi baa ku gasha daciif baan u noqdayba anu daaxuur baan u noqdayba lax baan u noqday xaggeyna xaggeen libax baad ka hayn halkaa sheef baan ka hayo kolkay garbuhu helada tagayaan anoo helada tagamay anoo heeshii ka idhaad mayne haddaan caawa barjaynayoon golaha fadhiy cardaqaaq haddaa ka idhaahdo ma soconayn dee hadda ka war haasawahaagii marka maxaa ku dhacay magaalada markaad timid gabar lama sheekaystid hami ka manid gabdhaha magaalada mise xarifad gabdhihii kuu tulay saddexda waxmeeye may may may may garbihii garbihii baa anaha niyadeeda ku jirto aa garbihii meesha kaga yimid yaa gabadh magaalada gabar qur-aan dhigata mooyaane dee imika waxaan ku ducaystaa ilaah gabar qur-aan dhigata ilaah si baan ku ducaystaa gabdhahan faransiiska ku hadlaya ingiriiska kuwaas mataqaana may gabadha dee hadday gabadha dee hadday faransiis kulaas waa faransiis waa garan ninkayga arigan jiray ayaduna heelooyinka ma garanayso iyo dhaqanka saddeed dee iminka haddaan ka idhaahdo raaxan soo tukanana tareesa waa dhawaad weeg tareesada waa tarii waa tariig la shiday nacab xubaddeena beledaysa weeyaan tareesa waa dhawaad weeg tabishkeela la taagro tolkeed hareere joogaa baa la leeyahay dee geelna waa geel cadas oo badan oo tolku saa kolka boqolka lagu bixinayo guulaan meeko gabar baa ku cajibisay oo gabay baa gabaha markaabaad gabay u samaysa
la soo doonta ee cajiba soo jaarahayd gabadha saxaab lilahi baan heeladan ka ciyaari jiray dee waxaan ka idhi gabadha afka sidii dhuxulo ee madow naantafoorka ininahada inimaday ku dhex seegayaan baan ka idhahay ayaga dhigin wiil dhiigi lahayn dhegalahaan ani kuugu yimid afka sidii dhuxulo ee madow timaha qaar baa laafyaal quubabkeyguna waa dharaar qooliyu soo qaalima soo qorashteen doortay ma qolo waliba maa laga helaa Ya.
Ka- qof baa qofkaa lagu daray Mm, dee saacan dhan saacaan ka idhi de siciid saaca qolli baa laha masaca base gabar baa ka hadlasa gabadha waxaan ka idhi siciidan siciidan ayaan wataan ka idhi de dee sici baad u sheekeynaysaa haa siciidan ka idhi waxaan ka idhi duma sidii duulaan dareen hamba sidii daa soo rumay ee caruur ku daaimayso wajacadow wajasoon yaal anu xaraaraan kaaluli alla xaro anu xaraaraan kaaluli alla xaluusha waa tigaada nacab kasoo dhamee guga eebba hadduuna siiyo gabadh haddaa ii goyni weydo geesahaagaan dhoogu dhegan oo godoobkaagaan codcod baan ka dhigi waan ka baxay dee bulshada meesha joogto waxaan leeyahay dee nimbe dhaqan buu leeyahay yacnaha dee anoo laygu wayaabin waa dhaqankayga anigu waxaas ka sheegtay guud ahaan waa naga intaa dhegeystayaal barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka todobaadkan waxa uu mar kale idinka imanaya jabuuti waxaan kaga hadlaynay heesta dhaqameedka deegaanka soomaalida ee etoobiya cabdulaahi aare iyo cawlad cali muuse ayaana martiigu ahaa anigoo asagaal sayid faarax ayaa barnaamijka idiin daadahaynaysay tan iyo intaynu markale ku kulmi doono barnaamij noocaan iyo kale ah haddii eebaha wadala laga hela inta ka horeysa waxaan idin leeyahay nabadiin
aad ayay u mahadsan tahay sagaal siciid faarax oo nala socodsiinaysay barnaamijkii sooyaalka dhaqanka markana wararkii cayaaraha aan ku horeyne kooxda napoli ee kubadda cagta ee dalka talyaaniga ayaa markii ugu horreysay saddex iyo soddon sano kadib ku guulaysatay horyaalka siraaga habeenkii xalay ahaa iyagoo markaasi u dabaaldegay naaboli ayaa horyaalka siraaga waxaa u dambeysay inay qaadaan sannadkii kii markaas oo uu u joogay xiddigoodii weynaa ee maradona kaas oo geeriyooday laakiin ay ugu magac dareen garoonka kooxdaasi ay ku ciyaarto naaboli oo sannadkan wacdara dhigaysa ayaa toddobaadkii hore laga hor istaagay inay ku guulaystaan horyaalka sircaga laakiin shalay ama xalay oo ay la ciyaareen kooxda yar ee udaneza ama kooxda ka awoodda yar ee udaneza oo barbaro hal iyo hala ay la galeen ayaa waxay ka saaciday inay u dabaaldegaan horyaalka naaboli ayaa sannadkan haysata qaar ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan yurub waxayna dhibco badan ku hayeen horyaalka sircaga waxay soo gabagabeeyeen saddex iyo soddon sano oo koobka sircaga ay ka soo naayeen marka laga soo tago in naabule ay ku guulaysatay horyaalka sircaga ayaa haddana dhinaca kale waxaa dagaal adag uu ka jiraa kaalimaha loogu soo baxayo koobka horyaalada yurub ee uefa champions league ee horyaalka sircaga haddii aan fiirino kooxaha roma inter milan atlanta iyo weliba ac milan ayaa waxaa u dhexeeya oo keliya farqi laba dhibic ah afartaas kooxood ayaana mid ka mid ah waxa uu soo bixi karaa ama u geli karaa kaalinta saddexaad ama afraad sidoo kale yuventus iyo lazio oo isku xiga oo lazio oo labaad ku jirta yuventus oo saddexaad ku jirtana waxaa u dhexeeya hal dhibic oo keliya kooxda naaboli oo horyaalka qaaday ayaa sannadkan ruursatay siddeetan dhibic lix afar iyo lixdan dhibcoodna waxaa iskale kooxda lazio oo kaalinta labaad ku jirta halka yuventus ay haysato saddex iyo lixdan dhibic laakiin kooxaha inter milaan kooxda inter milan ayaa haysta lixdan dhibic saddexda kooxood ee atlanta milan iyo roma waxay haystaan min siddeed iyo konton dhibic taasoo ka dhigan in sannadkan dagaal adag uu ku jiro kaalinta afraad ee loogu soo baxayo horyaalka sircaga taas oo kaba adkayd marka la fiiriyo kooxda ku guulaysatay horyaalka dhinaca dalka ingiriiskana kooxda manchester united ayaa shalay la kulantay guuldarro kadib markii ay la ciyaartay kooxda braton kooxdan ayaana ah mid sannadkan kooxda manchester united ugu awood sheegatay marka ay noqoto horyaalka premier leaga iyagoo ka badiyay boqolkiiba boqol labadii ciyaarood ay isku hor yimaadeen kooxda united dhegta ayaa dhiigga loo daray waana kooxda keliya oo ilaa iyo hadda manchester united lix dhibic ka qaadatay xilli ciyaareedkan tababare tenhaag ayaana u noqonaysaa kooxdii koowaad oo markii labaad oo isku xigta oo horyaalka ah sannadkan ka badinaysa kooxda manchester united ayaana guuldarradaasi waxa ay ku sii riixday kaalinta aanirahde kaalinta afraad iyadoo markaasi ka raja qabtay shalay inay gasho kaalinta saddexaad oo isku haystaan kooxda newcastle united sidoo kale guuldaradii soo gaartay kooxda manchester united ayaa xaaladda kusii kululeynaysa tartankeeda tob foorka ama afarta sare kadib markii kooxda liverpool oo toddobaadkan badisay ay u soo jirsatay oo keliya afar dhibic united ayaa haysata saddex iyo lixdan dhibic liverpool oo kaalinta lixaad ku jirtana ama shanaad ku jirtana waxay haystaan sagaal iyo konton dhibic braton oo ka badisay kooxda manchester unitedna waxay haystaan shan iyo konton dhibic oo kaalinta lixaad ayay soo galeen laakiin horyaalka ingiriiska ayaa sanadkan waxaa si adag ah ugu tartamaya kooxaha arsenal iyo manchester city kooxda city ayaana ilaa iyo hadda hogaaminaysa iyadoo kulamada u dhiman marka loo fiiriyo ay ku xihan tahay hadba kooxda ku guulaysanaysa dhinaca hoosena ilaa iyo hadda waxaa laga yaabaa inay u laabtaan kooxaha everton iyo weliba southampton kuwaas oo kaalimaha hooseeya ugu jira kooxaha nottingham forest leadis united iyo leicester city oo min soddon dhibic haysta ayaa iyagana mid ka mida waxa ay fursad u heli doontaa ama laba ka mid a inay sannadkan sii joogaan horyaalka oo ay ka badbaadaan dhinaca kooxaha markaasi aan idhaahde ee dalka laliigaha dalka sbainna kulamo ayaa shalay la ciyaaray kooxda grona ayaa labiiyo hal uga badisay kooxda mayorka sevilla waxa ay la ciyaartay isbanyol saddex iyo laba ayayna uga badisay atlantic bilbow iyo real batis oo wada ciyaarana waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda real batis kooxda rio valcanana waxay markaasi labiiyo hal uga badisay kooxda real vilodolid oo garoonkooda ay ku martigeliyeen dhinaca kubadda koleyga ee dalkan maraykankana kulan adag ayaa xalay dhacay oo horyaalka n b a-ga weliba samafinaalka kooxaha galbeedka waxaa iska hor yimid laba ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan kubadda koleyga ee dalkan maraykanka waa lebron james iyo stephen kerry labada kooxood ee samafinaalka wada ciyaare ayaa ah kooxaha l a lakers iyo golden state warriors kulankii hore oo ka dhacay isla garoonka kooxda golden state ayaa waxaa badisay kooxda l a lakers laakiin kulankii xalay ahaa golden state ayaa dib u soo laabatay oo xalay si weyn uga awood saraysay kooxda l a lakers waxaana ay kaga badisay boqol toddobaatan iyo laba jeer ay dhibcood ay keensatay kooxda warriors halka kooxda l a lakers oo xalay laga badiyana ay la yimaadeen boqol dhibic lebron james ayaa sannadkan waxa uu doonayaa in muddo kadib uu tago fiinaalka kooxaha ama horyaalka n b a da ee bariga iyo galbeedka laakiin stephen kery oo ah kan difaacanaya horyaalka galbeedka una sii socda kan ah, isku darka horyaalka guud ee maraykanka ayaa isagana waxa uu doonayaa inuu koobka ku guulaysto labadan xidig oo xifiltan weyn uu ka dhexeeyo ayaana waxaa markaasi ciyaartooda ay noqotay mid si weyn loo xiiseeyo iyadoo labada kooxoodna ay ka mid yihiin kuwo markaasi ka dhisan gobolka california nba-da ayaa marba marka ka dambeeya xiise sii yeelanaysa iyadoo dhinaca kalena markaasi ay caawa ciyaarayaan aan raahdee ay isku ciyaarayaan haddii aan fiirino kooxaha ah, boston ah, celtics iyo miami sanadkanna kooxda aan raahdee boston celtics iyo weliba philadelphia caawa ayuu kulankaasi jiraa halka sidoo kalena caawa la ciyaarayo kulanka u dhexeeya kooxaha denver iyo phenix kooxda denver ayaana laba gool- laba-iyo eber ku hogaaminaysa oo markii saddexaad ay rabtaa halka kooxda phenixna ay doonayso inay hal guul hesho si ciyaarta ay ugu dirto ilaa iyo geemka shanaad wararkeenii ciyaaraha waa naga intaa markanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha
ku yahay jacaylku iyo roob soo iftiimay adduunkud yahay jacaylku iyo roob soo iftiimay kuwoyna soo cabaaray anigu waan u yeedhi lahayo allaha aan ka baryilayo haddaan soo marudhan lahaa wayna soo abbaaray anigu waan u yeedhi lahayo allaha aan ka baryilayo haddaan soo marudhan lahaa markayse ku ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugada irbagay markayse ku ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugada irbagay dana kamayeed baxee allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa dana kamayeed baxee sidii sidii gololka ree ayaan ku agmeeraya anigu cawa haddaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada haddaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada niyo bacyuma qabeen haddaan kugu dhammaysan lahayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen uniyo bahyuma qabeen haddaan kugu dhammaysan lahayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen markuuse aad migalay taloolahay ayo ayo ayo rogadan in badan codkaasi maxamed biike ayaa u dambeeyey idaacaddeenna duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo